bismi illahi الرحman الرaxim alxamdu lilah rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alihi وصaxbi وslm aجmaعin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabka cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdilغniy bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala baabu beyci اlmudaber ayaan joognay addoonka mudaber iyo mukaatab iyo mubacad ayuu uqeybsamaa iyo umwalad mudaberka waa midka la yidhaha markaan dhinto xor baa tahay kaama la iibin karaa baabka saasuu ku saabsan yahay meel kalena waxaa weeyaan mubacadkana waa midka la qaareeyey oo qaarkiisa xor laga dhigay baabkii horan kusoo marnay macnuhuna marka waxaa weyan addoonku hadduu shirko laba nin ay ku yihiin ee nin uu xoreeyo qeybtiisii waxaa laleeyahy islaamku wuxuu ku dadaalay dadka inuu xoreeyo qeybtan marka waxaad laleeyahy haday ou lacag haysto war qeybta kalena gado ninka kale sii u celi si uu ninkan u wada xoroobo welihiisana aad u yeelato haddii uunan awood u lahayn addoonkaasi qeyb buu xor ka yahay qaybta kale marka ee ka dhiman xadiidkii hore waxba ma sheegin mid ka dambena istiscaa waxaa la yidhaha addoonkii baa soo shaqeeyayo gada baa la leeyay isgad iyadoon la dhibaynin taasina marka waxaa weeyaan jumladaas istiscahaba culamo badan ay ka murmaan laakiin way sugnaatayoo iyadoo aan mudraj ahayn bay sugan tahay ibnulqayim ayaana tahdiibu sunanka kaga warramay addoonku marka uu mukaatab yahayna waa marka la yidhaahdo intaas haddaad ii keento xor baa tahay mukaatab baa la yidhaha umu waladna waxaa la yidhaahdaa addoontiisiibaa uur u yeelatay ilmay u dhashay umu walad baa la yidhaha mar allaala markuu yacni isagu marka uu dhinto xor bay noqonaysaa marka wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala waxauu yihi dabbara rajulun nin ayaa dabbara rajulun min alansaari nin ansaarta ka mida waxuu mudaber ka dhigay ghulaaman lahu addoon ou lahaa haddaan dhinto xor baa tahay buu yidhi wfii lafdin balaga nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa soo gaaray ana rajulan nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida actaqa ghulaaman addoon buu xoreeyey lahu isaga u sugnaaday can duburin buu ka xoreeyey dibrig oo dib buu u dhigay walam yakun lahu maalun walxaal lam yakun lahu isagoo aan u sugnaanin maalun maal aanu u sugnaanin wax maala aanu lahayn fabaacahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkii waa iibiyey ninkii bihamaani mi-ati dirhamin buu ku iibiyey sideed boqol oo dirham uma arsala hamanahu ileyhi qiimihiisiibuu ninkii u diray waxaa laga qaadanaya marka in mudabarka la iibin karo la gadi karo a laga qaadanaya xadiidka nas buu ku yahay oo nebigiibaaba iibiyey addoon mudaber ah tan kale waxaa laga qaadanaya qofka aan xoolo haysanine xoolo addoonkaa ka qabo maaha inuu dadkiisa dhibaato u sababee ee wixii xoolo uu haysta iska bixiye waa inuu yacni haystaa uu ku intifaacaa xadiidka marka isaga marka macnihiisu marka sidaas weyan marka mudaberka beeciisu waa inuu bannaan yahay nacam xadiidkii marka kitaabulcidqiga uu ku bilaabanayey haddaan dib ugu laabto man actaqa shirkan lahu fii cabdin man actaqa qofkii xoreeyo shirkan qeyb lahu isaga u sugnaatay fii cabdin addoon dhexdiisa ugu sugnaatay saa weyn oo addoon uu ku leeyahay fa kaana lahu maalun maalna leh ninkaas oo ka fa kaana lahu maalun maalna leh yabluqu gaaraya hamanalcabdi addoonka qiimihiisa gaarayo quwima waa la qiimeynayaa calayhi isaga dushiisa lagu qiimeynayaa qiimata cadlin cadli qiimeyntiis ayaa lagu qiimeynayaa fa acdaa marka wuu siinayaa shurakaahu dadkii shirkada la ahaa xisasahum qeybahooduu siinayaa wa cataqa calayhi lcabdu addoonkiina waa ku xoroobayaa wailaa faqad cataqa minhu maa cataqa haddii aanu haysanina intii uu xor ka noqo intuu xoreeyay ayuu addoonku ka xoroobayaa laakiin maxaa lagu sameynaya xadiidka kale sida uu sheegayo istiscaa war inta kalena shaqeeyo adiga isbixi baa la leeyahay iyadoo la dhibaynin macnaha marka ku jira taas weeyaan masaladii kale iyadana ka horreysay kitaabuuljihaad ugu dambeysay ee hadba yacni la eegayay dadka yacnii qolo aada u fasaad badan ee fasaadkoodana dhulka oo camiman la celi karin si kale aan lagu celin karin dadka hadda ula diriraayana ay hadday yihiin dad wanaagsan inay ahaadaan waa sidii la rabay haddaanay ahayn dad wanaagsanna oo ay ku jiraan dad xun oo yacni qaarkood ula jeedooyin kale leh haddii marka waxaa la eegayaa marka qoladaas dagaalka ay la dirirayso haddii fitnada iyo fasaadku ku yaraanayo inay marka macamaa fiihim lala diriraan wanaagsan haddii aanu ku yaraanayninna de markaas waxaa weeyaan waa waxaa weeyaan marka in laga tagaa fiicnaanayso waana qaacida islaamku uu ilaaliyo jihaadkuna acmaasha kaleu la mid yahay oo haddii waxaa dhici karta camal inay laba qof wada sameeyaan nina uu ajar badan ka helo nina aanu ajar badan ka helin waa dhici karto jihaadkuna waa noocaas dadkan gelaya adiga niya niyaadkooda kama warqabtid ninkii niyo wanaagsan ku galaana ajrigiisa uu leeyahay ninkii niyo xun ku galaana in allaale inta niyadiisu la eg tahay ajrigiisu ou yeelanaya nacam ayaa ayu ayuu lahaanayaa tan kale ri'aasada iyo madax doon qofka inuu u dirira ma ahan dabcan nacam laakiin hadday ciidanka ku jiraan dad noocaas oo kale ay ku jiraan hadda mafsadadooduna ay ku istaag yacni dagaalka ay gelayaan oo dadka muslimiinta ay kula jiraanoo ay cadowga ka wada horjeedaanna mafsado weyn ay ku dafcismayso maaha hebel iyo hebel oo ri'aasadoonaa ku jira in la yidhaahdo sidaas in la yidhaahdaa ma ahan dad badan baa waxaas iska caadaystay ood ku arkaysaa yacni kalaamkooda iyo yacni waxyaabaha ay ay ay ka hadlaan oo dhan ay taas u badan tahay marka waa taas hadba mafsadadasa in la egtaa la fiirinaya waxaana ku tusaysa arrintaa ninka madaxda ah ee xoog wax ku qabsaday hala adeecaa layihi samciga daacuu leeyahay hadduu xoog wax ku qabsaday muslimka ah ee iyadoo la ogyahay kan maalka muslimiinta ku tasarufaya si xun oo dadka laynayo dilayo waxaa la yidhi mafsadada ka dhalanaysaa ka weyne ha lagu sabrayaan lagu bixin sidaa baa la yidhi nacam mar walba marka mafsadadii baa mafsadadii yarayd ayaa la qaadanayaa midda weyn baa la dafcinaya mar walba maskaxdaadu inay ka baxda maaha marka masaladan marka la joogana oo dhinaca madaxda keliya markaa marka la joogo inaad fahamsan tahay dhinacan kalena aadan fahamsanayn marka la jooga ma ahan marka masalada sheikhulislaam ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad buu kaga warramay majmuuculfataawaha shan boqol iyo shan ilaa shan boqol iyo lix kitaabka in sha allahu tacala intaasuu noogu dhammaaday wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay subxaana wa tacala kitaabka mualifkiisa cabdulhaniy bn alimaam cabdulhaniy bn cabdilwaxid almaqdisi waxaan uga baryaynaa inuu dembi dhaaf uga dhigo wixii uu ugu talagalay ee uu ka rabayna ilaahay uu ka gaarsiiyo annagana ilaahay subxaana wa tacala inuu nagu anfaco iyo intii dhagaysatoo dhan ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa cilmi naafica iyo camal saalixa ayaan ka baryaynaa iyo inuu towfiiqdana waafajiyo diintiisana uu nagu sugo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa wax allaale inta culamo aan kasoo faa-iideysanay ee noo faa-iideysay kitaabkan iyo kutubta kale heyrkiis ah kitaabkan heyrkiis ah ayagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u dembi dhaafo xasanaadkoodana u kaamil yeelo aakhirana miisaanu xasanaatihim oo ugu daro oo ugu kabo annagana in sha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu anfaco cilmiga aan akhrinayno ayaan ilaahay ka baryaynaa wixii aan gefnay oo kitaabkan ku saabsanna waxaa weeyaan waa taqsiir iyo gaboodfalkeenna ilaahay baan uga toobad keenaynaa gaf uma aanan qasdin ciddii toosin karto ciddii toosin kartana inay toosiso sidii sharciga ugu talagalay sidii sharcigu ugu ruqseeyo ugu fasaxay inay toosiso qof allaale qofkii dhagaysto ee masaa-isha khilaafigana wej kala arko inuu wejkii uu arkay ee xaqa ula muuqdo inuu ilaahay ugu dhawaado ku qasbi mayna waxa aan meeshan ka akrinay dhammaan inuu wada qaato bal culummadii naga waaweyneede ahlu fadliga ahde maalik iyaan ku qasbi jirin dadka maxaad u malaynaysaa annagoo marka cilmigeenu aadba uu u hooseeyo aadna uu u yaryahay marka ilaahay subxaanahu watacaala insaaf ayaan weydiisanaynaa qofkii marka wax sixi karana inuu wax saxo calaa ariiqi nasiixa oo wax ku soco soxo laa calaa ariiqati tacyiir dad ceebayn iyo qasadyo kale inaanu ku sixin si uusan qalad qalad ugu sixin wixii sawaabon ka asiibnayna ilaahay towfiiqdiisa ayaanu u asiibnay ilaahayna waa u mahadinaynaa waana kaga shukrinaynaa dhammaystirka uu kitaabkan noo dhammaystiray waqtigii aan soo wadnay oo gaao oo kooban haddana ilaahay subxaanahu watacaala qofkii uu waafajiyo unbaa camal dhammaystiri karo ilaahay baan na waafajiyey ilaahay baan na waafajiyey allahna uga mahadnaqaynaa taa iyada nacam ilaahay baa subxaana wa tacaala nicmada oo dhanna iska leh wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam